dhaqdhaqaaqa xisbullah ee iiraan taageerta ee lubnaan oo tan iyo markii uu dagaalka qasa ka qarxay bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ay isweydaarsanayeen israa'il si maalinla ah rasaas iyo duqeymo mararka qaara ayaa ku dhawaaqay inay dagaalyahanadooda ay xalay gantaalla ku garaaceen waqooyiga israa'il milatariga israa'il ayaa sheegay in soddon madfac laga soo riday lebnaan kuwaasoo intooda badan la qabtay iyadoo israa'il ay ku jirto feejignaan dheeri ah ayaa la filayaa inay tallaabo milatari oo weyn ay ka qaado kooxaha hubaysan ee taabacsan dahraan oo ay ku jirto xisbullah iyo weliba xamaas dhakhaatiirta iyo booliska ayaa sheegay in laba qof lagu dilay axaddii weerar toorey loo adeegsaday oo ka dhacay agagaarka talabiib ninka weerarkan geysta oo falastiini ah ayaa ka soo jeeda daanta galbeed ee la haysto waxaana toogtay markii dambe booliiska iyadoo loo qaaday cisbitaal halkaasoo la sheegay inuu ku dhintay faransiiska kanada iyo urdun ayaa ka mid ah dowladaha ugu dambeeya ee soo saaray baaqyada ku aadan in muwaadiniintooda ay ka baxaan labnaan xaaladda amniye ee aadka u kacsan muwaadiniinta faransiiska ayaa si deg dega looga codsanaya inay ka fogaadaan u safrida labnaan iyadoo kuwii hore u joogana la farayo inay u diyaar garoobaan in ay hadda ka baxaan dalkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa lagu yiri qoraal baariis wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska ay kasoo saartay maraykanka iyo britain ayaa iyana soo saaray dignino la mid ah tan dhowr diyaaradood oo reer galbeedku leeyihiin ayaa hakiyey duulimaadyadii ay ku tegi jireen gobolka axadiina shirkadda diyaaradaha ee qatar airways waxay sheegtay in iyadoo la eegayo xaaladihii ugu dambeeye ee libnaan duulimaadyadii dooxa iyo bayruud ay shaqayn doonaan si gaara saacadaha maalintii ilaa iyo isniinta dilka arbacadii loo geystay hogaamiyihi xamaas ismaaciil haniya ee dahraan saacado kadib markii israa'il ay ku dishay hogaamiyihii milatariga ee xisbullah magaalada bayruud ayaa waxa ay dhalisay in ay wacad ku marto israa'il inay ka aargoosanayso waxa ay ugu yeertay dhidabada iska caabinta kooxaha hubaysan ee ay dahraan taageerto israa'iil oo xamaas iiraan iyo kuwo kaleba ay ku eedeeyeen inay fulisay weerarkii lagu dilay haniya ayaan si toosa uga hadlin eedaasi israa'iil waxay wacad ku martay inay burburin doonto xamaas si ay uga aargoosato weerarkii aan hore loo arag ee toddobadii oktoobar ee sababay dhimashada kun boqol sagaashan iyo toddoba qof oo u badnaa rayid sida ay sheegtay wakaaladda wararka e f b oo ku salaynaysa tirooyinka rasmiga ee israa'iil maleeshiyaadka xamaas ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay laba boqol konton iyo kow lahaystayaal ah oo boqol iyo koo iyo toban ka mida weli lagu haysta khaza kuwaasi oo ay ku jiraan soddon iyo sagaal qof oo ay ciidamadu sheegeen inay dhinteen ololaha israa'il ee ka dhanka ah xamaas ayaa ugu yaraan waxaa ku dhintay soddon iyo sagaal kun shan boqol iyo konton qof magaalada khaza sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulkaasi taasoon faahfaahin ka bixin dhimashada rayidka iyo kooxaha hubaysan haniya oo ahaa madaxii siyaasadda ee xamaas ahaana hogaamiyihii gorgortanka uga jiray dadaalada lagu soo afjarayo dagaalka ayaa dilkiisa waxa uu keenay su-aalo dhowr ah oo ku saabsan sida loo sii wadayo dadaalada ay wadaan dhexdhexaadiyaasha qatar masar iyo maraykanka maraykanka oo xulafo la-ah israa'il ayaa sheegay in uu gobolka geyn doono maraakiib dagaal iyo diyaarado dagaal si ay u difaacaan shaqaalaha maraykanka iyo difaaca israa'iil falanqeeyayaasha ayaa u sheegay wakaalada wararka e f b in tallaabo wadajir ah balse la cabiray oo ka timid iiraan iyo xulafadeeda ay u badan tahay inay dhacdo halka dahraanna ay sheegtay inay rajaynayso in xisbullah ay si qoto dheer ugu dhufato gudaha israa'il iyadoo aanan lagu koobaynin bartilmaameedyada milatariga duqeymahaasi madaxweynaha maraykanka jo biden oo suxufiyiinta ay weydiiyeen inuu u malaynayo in iiraan ay gacmaha laabanayso wuxuu yidhi waan rajaynayaa ma garanayo axadda maanta ahna wasiirka arrimaha dibadda ee jordan ayman safaade ayaa booqanaya dahraan si uu la kulmo dhigiisa iiraan sida ay sheegtay wasaaradiisu dilka haniya wuxuu bariga dhexe u horseeday xaaladii ugu xumayd ee sannada soo marta sida uu sheegay ururka xasradaha caalamiga ah warbixin ay soo saareen sabtidii bishii abriil saddex iyo tobankeedii iiraan ayaa weerarkeedii ugu horreeyey abid ku qaaday dhulka israa'il iyadoo soo riday diyaarado badan oo aan duuliyo lahayn iyo gantaalo kuwaasoo intooda badan la qabtay kadib markii weerar ay ku dileen israa'il xubno ka tirsan ilaalada kacaanka weerar ay ku qaadeen qunsuliyadda dahraan ee dimashik i c g waxay sheegtay in xaqiijinta xabajoojin dahsoon oo khaza ka hirgasha ay tahay sida ugu wanaagsan ee si micno leh loogu yarayn karo xiisada gobolka axadiina netanyahu wuxuu u sheegay golihiisa wasiirada inuu ku dadaalayo sidii uu dib ugu soo celin lahaa la haystayaasha uuna diyaar u yahay inuu waddo dheer u maro yoolkaasi si loo gaaro